cashiirada waa mahadsan tahay anagoo dareeshanada idaacadaha ugama sheekeyno guud ahaan dalka waxaa ka socdo amniga xoreen oo isaga dulqaadayo dulmiga khawaarijta dalka meelo kala duwan ayuu ka socdaa oo ay ugu horeyso hirshabeelle iyo galmudug meelaha qaarkood diyaargari waa ka socda jubalandna way ka socotaa maaragta dib xoreyntu marka shaqadii dee soo bilaabatay bilo ka hor ayaa weli socoto marka meel gaar ah oo hadda meeladadaa hadda dagaal ka qaadaynaa iyo meeladadaa dagaal ka qaadaynaa aan ku dhahayno ma jirto laakiin dibuxureentii khawaarijtii si fiican ku socotaa wasiir horumar badan ayaad ka samayseen gobolada qaar sida galmudug iyo hirshabeelle gobolada sida koonfur galbeed iyo jubbaland iyada maxaa qorshahoodu yahay oo al-shabaab inta badan deegaano badan ay ka haysato qorshuhu sidaan kuu sheegayba dalka guud ahaan madaxweynuhu wuxuu ku baaqay in maaragta khawaarij dalka laga fureeyo annagoo fulineyna aragtidaas iyo waajibaadkaas ayay maaragta annaga iyo shacabka soomaaliyeed oo iskaashanayna ayaa gulif dagaal lagu qaaday khawaarijtu deegaano badan iyo tuulooyin badan iyo degmooyin badan ayaa laga fureeyey madaxureentaasna weli way socotaa ilaa ay ka dhamaato lama jeedin jirayno meesha la yidhaahdo aaraga aad hadda sheegtay oo koonfur galbeed iyo diyaargarowga uu ka socdaa waqtigeyna hadii ilaa yidhaahdo shacabka soomaaliyeed waxay dhiyahooda ku farxaan ayaa laga maqli doonaa mudooyinkana waa ka socdaa diyaargarowgii iyo dagaalka intaba way ka socdaan eedana hadii ilaa yidhaahdo waxyaaba badan oo wanaagsan ay shacabka soomaaliyeed degooda maqli doonaan laakiin waxaa maaragta aan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo inta buqaqa ka mid ah soomaaliya arif jeegto xabadda kama joogsan doonto hadii ilaaha marka ciidamo dalalka safka hore waatay dhowaan ku kulmeen soomaaliya marka wax ciidamo dalalka safka hore ah oo idinkala qeybgelaya howlgallada soo socda ma jiraan dowladda soomaaliyeed cid allaala ciddii ugu kaalmeyneysa in khawaarij dalka laga saaro way kaashanaysaa cid walbana way nagala qeybgelaysaa oo aan u aragno in ay maaragta khawaarijta ay dalka nagala saarayaan garabna siinayaan shacabka soomaaliyeed ee ciidamada qalabka jira ee soomaaliya wasiir waxaa soo baxaya eedo ah in dowladdu aysan dadka deegaanka kala tashanaynin howlgallada socda oo aysan aysan ka qeybgelinaynin wadatashyada taasina ay dhaawici karto horumarkii horey loo gaaray oo kale in uu yimaado arrimaha eedeymahaas caynkaasi a maxaad ka leedahay
horta dagaalkan waa dagaal shacabka soomaaliyeed ay leeyihiin oo shacabka soomaaliyeed iyo dowladooda isa kaashanayaan waa run in guulaha la gaaray lagu gaaray in shacabka soomaaliyeed iyo dowladda iskaashigeeda lagu gaaray isla masadkaas ayaana gobolada oo dhanna ka socda haddana kii un baan anagoo ku ku raajoognaa deegaan walba oo la fureynaayana dadkiisa ay kusayso maaragta waa kala tashanaa waa ka tala gelin waxba dee shacabkay kuseeyaan waxba dowladda iyo qorshaheeda dagaal ay kuseeyaan qof qolo walba iyo cid walba inta ka qusayso way ka qayb qaadataa waana laga tala geliyaa waxaan aaminsanahay idiinshana maaragta shacabka soomaaliyeed intooda badan rabitaankooda iyo iyo iyo maaragta ayaa lagu guulaystay haddana waxaan rajeynaynaa inta harsan tahay oo khawaarij ay ku harsan tahay in shacabka soomaaliyeed in laska dulqaado ay u istaagaan hadda ka horna kaaga fiicanay maaragta nafsiyeen hilibkaasi iiraan iyo iyo ka dhacay maxaan dhihi jiray shabeelada madadexe iyo iyo iyo galguduud iyo midugba haddana waxaan rajeynaynaa in inta harsan ay nagala qayb qaataan ay nala dhamaystiraan waana aaminsanahay guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel walbay joogo nin maanta hadda khawaarij inay u joogto deegaankiisa raba ma jiro waxaan aaminsanahay inay ka wada qayb qaadan doonaan dowladdana mar walba kaalmadii ay ballan qaado in shacabka soomaaliyeed ay siinayso ciddii jihaadkaas ka qayb qaadanayso diyaaray la tahay waana wadi doontaa haddii ilaaya marka ma waxaad leedahay ciidamada dee dadka deegaanka odayaashooda howlgallada sidii hore idinkala qayb galay oo kale waad wargeliseen in howlgal uu soo socdo waadna ka qayb gelinaysaan wadatashyada socda ee howlgallada soo socda ha ha ha taas waa dee waaba waajiba annaga annaga cirka kama howlgalayno deegaano dad ku nool yihiin shacab soomaaliyeed ay deegaan qabaa'ilo ay degan yihiin qabaa'ilada ay hogeysan yihiin ayaan ka howlgalnaa dhammaanna deegaanadaasi aan ka howlgalno shaqooyinkii loogu talagalay in shacabka ay nagala qabtaan iyo waajibaadka sida ay maaragta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waajibaadka ay haystaan ayay kala qeyb qaadanayaan marka taas hadee waaba waaba shaqada koowaad oo aan qabano oo ugu muhiimsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dowladda guud ahaan ay qabatayba ka mid tahay in dadka deegaanka oo ay ugu horeeyaan maamul goboleedyada maaragta himaaydiinka odayaasha dhaqanka iyo maaragta dhammaan cid allaale intay maaragta ka qayb qaadan karto inay gulubkaasi khawaarista looga saarayo dalka la kaashado lana lana wargeliyo badankeedana inay wargelin noogama baahno ciidaa inta noo dheer kaalmo la weydiiyo la yidhaahdo dagaalkaasaan ku jirnaa aagaasaan rabnaa inaan maaragta khawaarista aan ka aadnay inaan ugu kaalmaysaanan rabnaa marka shacabka ciidaaba diyaar u ah habeenka maalin soo taagan kana shaqeynayo in khawaarij dalka laga saaro annagana haddii ilaah yidhaahdo waajibaadka iyo qorshaha dagaal oo annaga leenahay qaybteeni markaan diyaarin waa wargelina